ministarka cusub ee etoobiya sidaynu tahadilmiya muxuaha ka warhayseen ilaa sidii loo doortayba aada iyo aada buu ugu wareegaya mandaqada isho dhaweetana waa kii hadilmiya xamar oo halkii ugu dambeysuu tegay xamar bay ahayd waana hadilmiya muxuu ahaa communique culusna waa laga soo saaray waxay ku wada hadleen oo dhowr iyo toban qodob ah kolkii uu ka soo noqday hadilmiya xamarna prime ministerku etoobiya gudaheeda ayuu ka bixiyey haddana warsaxaafadeed uu aada iyo aada ugaga hadlayo hadilmiya muxuu ahaa tegistiisii xamar iyo waxyaalihii hadilmiya muxuu ahaa ay ku soo heshiiyeen dowladda federaalka ee hadilmiya xamar madaxweyne farmaajo kolkaa qodobada hadilmiya guud ahaanba hadilmiya muxuu haddaad u eegto waa etoobiya oo hadilmiya muxuu ahaa runtii siyaasad cusub oo mandaqada ah hadilmiya muxuu ahaa soo bandhigtay ayaa hadilmiyey wadahadalkaas uu ku saabsanaa iyo hadilmiya warbixintii dambe uu bixiyey prime minister kuba arrinta ugu muhiimsana waxa weeyaan arrinta hadilmiyey xidhiirka hadilmiya etoobiya iyo iyo iyo soom amba soomaalida iyo etoobiyaanka oo dee saynu ogsoonahay shantii boqol ee sanadood ugu dambeysaba hadilmiya caraaqil fara badan ay hor imanaysay ayaa prime ministerku aada u qeexay inuu doonayo inuu hadilmiya siyaasaddaa wax ka bedelo in hadilmiya hadii ilaa xadee la gaadhsiin karo siyaasaddaas in labada wadan iyo labada dad ay hadilmiya muxuu ahaa hab federaal oo kaleba ay isugu yimaadaan arrintaasi somalilan si gaara ayay hadilmiya muxuu ahaa u saameynaysaa leanno deegaanada somalilan iyo hadilmiya muxuu ahaa qeybtan soomaalida ee hadilmiya muxuu ahaa etoobiya cilaaqaad aada iyo aada u qoto dheer ayaa ka dhexeeya amba ha noqoto dhinac tijaaradeed amba dhinac hadilmiya muxuu ahaa isir amba dhinac hadilmiya muxuu ahaa taariikheed si weyn bay hadilmiya kolkaa arrintaasi anigu waxaan hubaa inay mandaqada guud ahaan ay hadilmiya muxuu ahaa si weyn u saamayn doonto gaar ahaanna somalilan ay aada u saamayn doonto waxaa ka mid a dadka soomaalidu sidaynu hadilmiya ogsoonahay waa dad ku firin fircoon dhinaca hadilmiya muxuu ahaa tijaaradda ilaahayna wuxuu hadilmiya ku manaystay bad aada iyo aada u dheer oo de hadilmiya geeska africa ilaa saddex kun oo kilomitr in ka badan oo bad ah ayaa dadka soomaalidu ay degan yihiin kolkaa geeska africa hadilmiyay dhuuntii wax u sooman lahaayeen caalamku waa dhul soomaaliyeed dhuuntii hadilmiyay waxa meesha hadilmiyay ka baxa ee ka hadilmiyay muxuu ahaa industrialization hadday noqoto iyo hadilmiyay noqotoba arrimo hadilmiyay muxuu ahaa beeraha ku shuqulaba amba macaadin ha noqoto amba batrool ha noqoto amba gaas ha noqote meesha laga saari karaana waa dhul soomaaliyeed un weeyaan khaasatan badda cas oo ay hadilmiya muxuu ahaa si weyn hadilmiya maxaahay somalilan hadilmiya ugu tiirsan tahay sidaas aawadeed aniga waxay ila tahay wax ka beddelka cilaaqaadkii murugsanaa iyo xuduudda isu furista hadilmiya muxuu ahaa lasoo dhigo hab federaal oo kala a shaqeeya dadka aada uga faa'iidaysanaya waa dadka soomaalida guud ahaan khaasatana dadka somalilan meelo hadilmiya muxuu ahaa arrintaasi ay waxoogaa ka murugsanayd amba ay ka guntantay ay saan uga guntami weyda hadilmiya heshiiskaas uga guntan weyday ayaa iminka hadilmiya muxuu ahaa aada moodaa tegista hadilmiya muxuu ahaa prime ministerka ethoopia oo xamar tegey in hadilmiyay ay wax ka qabanayso ogow hadilmiya muxuu ahaa xaakimka hadilmiya hadilmiya muxuu ahaa dowladda hadilmiya istaga imaaraadku maxamed bin zayid maalintii ed wuxuu ku tukaday hadilmiya adisababa maalintii labaada iidana hadilmiya muxuu ahaa prime ministerka ethoopia xamar tegey wuu sugayey wuu ku noqday kolkaa hadilmiya muxuu ahaa arrimo culculus in laga wada hadlayo de halkaasay ka muuqataa sidaas aawadeed hadilmiya muxuu ahaa afarta dekedood ee hadilmiyay la carab dhaba inay hadilmiya muxuu ahaa etoobiya maal gashanayso aniga waxay la tahay inay yihiin berbera hadilmiya muxuu ahaa boosaaso hobyo iyo iyo marka prime ministerka cusub ee etoobiya sidaynu hadilmiya muxuu ahaa ka warhayseen ilaa sidii loo doortayba aada iyo aada buu ugu wareegaya mandaqada isho dhaweetana waa kii hadilmiya xamar oo halkii ugu dambeysuu tegay xamar bay ahayd waana hadilmiya muxuu ahaa communique culusna waa laga soo saaray waxay ku wada hadleen oo dhowr iyo toban qodob ah kolkii uu ka soo noqday hadilmi xamarna prime ministerku etoobiya gudaheeda ayuu ka bixiyey haddana war-saxaafadeed uu aada iyo aada ugaga hadlayo hadilmi muxuu ahaa tegistiisii xamar iyo waxyaalihii hadilmi muxuu ahaa ay kusoo heshiiyeen dowladda federaalka ee hadilmi xamar madaxweyne farmaajo kolkaa qodobada hadilmi guud ahaanba hadilmi mxu haddaad u eegto waa etoobiya oo hadilmi muxuu ahaa runtii siyaasad cusub oo mandaqada ah hadilmi muxuu ahaa soo bandhigtay ayaa hadilmiyey wadahadalkaasi uu ku saabsanaa iyo hadilmiye warbixintii dambe uu bixiyey prime minister kuba arrinta ugu muhiimsana waxa weeyaan arrinta hadilmiyey xidhiirka hadilmiye etoobiya iyo iyo iyo amba soomaalida iyo etoobiyaanka oo dee saynu ogsoonahay shantii boqol ee sanadood ugu dambeysayba hadilmiye caraaqil fara badan ay hor imanaysay ayaa prime ministerku aada u qeexay inuu doonayo inuu hadilmiye siyaasaddaa wax ka bedelo in hadilmiye hadii ilaa xadee la gaadhsiin karo siyaasaddaas in labada wadan iyo labada dad ay hadilmiye muxuu ahaa hab federaal oo kaleba ay isugu yimaadaan arrintaasi somalilan si gaara ayay hadilmiye muxuu ahaa u saameynaysaa leanno deegaanada somalilan iyo hadilmiye muxuu ahaa qeybtan soomaalida ee hadilmiye muxuu ahaa etoobiya cilaaqaad aada iyo aada u qoto dheer ayaa ka dhexeeya amba ha noqoto dhinac tijaaradeed amba dhinac hadilmiye muxuu ahaa isir amba dhinac hadilmiye muxuu ahaa taariikheed si weyn bay hadilmiye kolkaa arrintaasi anigu waxaan hubaa inay mandaqada guud ahaan ay hadilmiye muxuu ahaa si weyn u saamayn doonto gaar ahaanna somalilan ay aada u saamayn doonto waxaa ka mid a dadka soomaalidu sidaynu hadilmiye ogsoonahay waa dad ku firin fircoon dhinaca hadilmiye muxuu ahaa tijaaradda ilaahayna wuxuu hadilmiye ku manaystay bad aada iyo aada u dheer oo de hadilmiye geeska africa ilaa saddex kun oo kilomitr in ka badan oo bad ah ayaa dadka soomaalidu ay degan yihiin kolkaa geeska africa hadilmiyey dhuuntii wax u sooman lahaayeen caalamku waa dhul soomaaliyeed dhuuntii hadilmiyey waxa meesha hadilmiyey ka baxa ee ka hadilmiyey muxuu ahaa industrialization hadday noqoto iyo hadilmiyey noqotoba arrimo hadilmiyey muxuu ahaa beeraha ku shuqulaba amba macaadin ha noqoto amba batrool ha noqoto amba gaas ha noqote meesha laga saari karaana waa dhul soomaaliyeed un weeyaan khaasatan badda cas oo ay hadilmiye muxuu ahaa si weyn hadilmiye maxahay somalilan hadilmiye ugu tiirsan tahay sidaas aawadeed aniga waxay ila tahay wax ka bedelka cilaaqaadkii murugsanaa iyo xuduudda isu furista hadilmiye muxuu ahaa lasoo dhigo hab federaal oo kala shaqeeya dadka aada uga faa'iidaysanaya waa dadka soomaalida guud ahaan khaasatanna dadka somalilan meelo hadilmiye muxuu ahaa arrintaasi ay waxoogaa ka murugsanayd amba ay ka guntantay ay saan uga guntami weyda hadilmi heshiiskaas uga guntan weyday ayaa iminka hadilmiye muxuu ahaa aada moodaa tegista hadilmiye muxuu ahaa prime ministerka ethoopia oo xamar tegey in hadilmiyey ay wax ka qabanayso ogow hadilmiye muxuu ahaa xaakimka hadilmiye hadilmiye muxuu ahaa dowladda hadilmiye istaga imaaraadku maxamed bin zayid maalintii ed wuxuu ku tukaday hadilmiye adisababa maalintii labaada iidana hadilmiye muxuu ahaa prime ministerka ethoopia xamar tegey wuu sugayey wuu ku noqday kolkaa hadilmiye muxuu ahaa arrimo culculus in laga wada hadlayo de halkaasay ka muuqataa sidaas aawadeed hadilmiye muxuu ahaa afarta dekedood ee hadilmiyey la carab dhaba inay hadilmiye muxuu ahaa ethoopia maal gashanayso aniga waxay ila tahay inay yihiin berbera hadilmiye muxuu ahaa boosaaso hobyo iyo iyo marka